bismillahi raxmaan raxiim wax la yidhaahdo qarax oo dhacay ma ahayn waxay ahayd gaarigii gaari ku xumaaday baabuurtii shirkadda petroliumka ah gaari ku xumaaday dariiqa ayaa dadku waad garanaysaa horumarka iyo waxyaabaha la qabanayo dad kasoo horjeeda oo wadanka aan horumarkiisa rabinba ayaa jira niman ayaa soo weeraray kollay waxay ku tuureen bambagaxmeedo iyo rasaas kollay cid wax ku noqotay ma jiro gaarigana wax dhibaataya ma gaarin marka waa dad diidaya horumarka iyo waddanka waxa loo qabanayo waxaan sigu sheegaynaa cid alla iyo ciddii waxaasoo kale isku dayda loomana joojinayo hawshuna way socon doontaa waana la garanayaa oo waa lasoo qaban doonaa oo gacanta ayaa lagu soo dhigi doonaa ciddii isku dayda inay wadanka waxyaabaha loo qabanayo mar dacaayad mar inay wax dacaayadayaan mar barabku ku kacay ee doolarku ku kacay in wax loo qabto diidaye oo doonayo in wadanku sidaas kusijibaamase baabao taasi maana dhici doonto insha allahu gacantaana lagu soo qabanaya booliska ayaana daba jooga waana la baarayaa waxay rabaa inay xusuusnaadaan wiil ama laba wiil ama saddex wiil ama qaar ka mid ah in dad in wadanka wax loo qabto ama waxa tuurana meeshay taageen arrintaasi ma loo joojin doono waana socon doontaa insha allahu shaqadu kuwaasna waa soo heli doonaayo iyagoo cad baa sharciga la horgeyn doonaa si gacanta lagu dhigo insha allah ma jiraan weli ilaayo haatan wax khasaara qaraxaasi u geystay wax khasaaraha oo la taaban karo magita ayaa lagu hayay oo waa la samaynayay dhammaad buna ku dhawaa marka waa garan kartaa de dad qasoolayaal wadanka ka buuxa waa jiraanin qasoolayaashaasna iyagu ujeedadooda waxay tahay inaan wadanka waxbana laga qaban horumarna la gaarin weligeed ay caqabad taagan uu noqodo wadanku inuu sidaas ahaado ayay doonaya taase waxaan dadweynaha ugu bushaaraynaya ma loo joojinayo shirkadaha iyo dadka doonaya inay wadanka wax ka qabanayaanina ma ma dhici doonto inay insha allahu waxyaabahaas oo kale uhakadaan dawladda istaraatiijiyadeeda iyo qorshaha ay ku doonayso inay wadanka wax kaga qabatana nin iyo laba iyo meel istifax bada tuurtuura ama bamagacmeed tuura loo joojin maayo shaqada waa soconaysaa galay gaarigii halkaasi yaalay oo hubkan loo adeegsaday wax khasaaraha isaga ma ma soo gaareen waa jirtaa inay bandagacmeedyo wax kusoo tuureen laakiin siaa cidna wax kuma gaarin gaarina wax kuma gaarin arrintaasina arrin loo joojinayo shaqada shirkada wado oo dalka la doonayo in wax lagu qabto ma aha waa soconaysa hadii la yiri iyagana waa la dabagelaya waana lasoo qabanay booliska ayaana ku howlan hadda oo insha allahu inay soo gacanta kusoo dhigaan baan ka rajaynayna insha allah ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa shacabweynaha ku dhegaysanaya ee ku nool deegaanada puntland shacabweynaha waxaan u sheegayaa hawshii shirkada batroamka ahayd oy sarfeyga kaga waday dharoor faali waa soconaysaa waxyaabahaas oo kale aqan mayso waa hawl ballaaran oo la doonayo in dadka iyo dalkaba lagu horumariyo oo wadanka wax lagaga soo saaro marka wiil baa meel istaagay iyo wiil baa xabad ka tuuray meel ka tuuray arrintaasi loo joojin maayo waxaan dadweynaha ugu baaqayaa inay dantooda gartaan nimanka noocaas oo kaleeta ah oo qaska wadanka ka wada oo doonaya inaan tallaabo la qaadin ee wadanku uu sii burburo in dhexdeedii ku jiraan dad meel ka yimid maaha waa wiilashoodii waa garanayaan waa lama oran karo dadkii waxyaabahaas hadda xalay halka ka sameeyey lama lama yaqaan lama oran karo waa la yaqaan waana la helayaa dadweyne waxaa laga rabaa iyo waxgaradka iyo cuqaashu inay gacan ka siiyaan ciidamada booliska inay dadkaasoo kale soo qabtaan sababtoo ma garan kartaan hadda gaari meel iska yaal oo ciidan gacanta ku hayo oo farsamo ku jiray sababta ay wax u yeelayaan waa garan kartaa in dacaayad iyo barbugaando iyo lagu furo weeye hawsa shirkada oo socota oo la doonayo dalka wax laga soo saaro oo dadka dalka lagu horumariyo marka waxaan u sheegayaa dadweynaha waxaasoo kaleeto inay dhexdooda ku jiraan iska soo qabtaan dantooda gartaan qofkaas oo kaleeto waa qof doonaya in wadanku sii burburo wadanka burburkiisana dani kuma jirto marka dadweynaha waxaan ka codsanayna inay ciidanka booliska gacan siiyaan inuu gacan dadkaas oo kale gacanta lagu soo dhigo si hawshii waxqabadka dalka iyo dadka la doonaya aanay aanay uhakano wax u gela dhibaato
aad iyo aad ay umahadsan tahay kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka bari oo nooga warbixinayay qaraxii xalay ka dhacay gudaha magaalada tan boosas aad ay umahadsan tahay guddoomiya